بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka yuhuudda oo duqaymo ka fuliyey qaybo ka mid ah waddanka suuriya iyo howlgal habeen dheelmadda ah oo ay ka fuliyeen duleedka magaalada dimashaq madaxweynaha maraykanka oo qorsheenaya in markii ugu horraysay uu xilka ka qaado guddoomiyaha bankiga dhexe iyo tallaabadaasi oo dab ku sii shidaysa khilaafka gudaha ee ka jira washington ciidanka yuhuudda oo hoggaankiisa ku eedeeyey inuu xaabo uga dhigay dagaalka ka socda khaza laga soo bilaabo taangiyada ilaa diyaaradaha qalabka difaaca yuhuudda oo wajahaya cillado sabab u noqday inay ku fashilmaan howlgallada ay ka wadaan qidaaca xilli dhaqaale burbur xooggani uu ka jiro talabiib qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afar iyo tobanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha rabiicul awal sannada kunaafarboqoafartaniyotoddobahijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya waddanka suuriya ayaa ku waramaya in ciidanka gumaystaha yuhuudda duqaymo xoogan ay ku beegsadeen deegaan dhaca koonfur galbeed magaalada dimashik halkaas oo lagu dilay cutubyo ka tirsan ciidanka suuriya sidoo kale duqaymahaasi intii ay socdeen cutubyo gaar ah oo ka tirsan ciidanka yuhuudda ayaa fuliyey howlgal habeendheelmad ah oo insaal ahaa oo lagu beegsaday saldhig ciidan oo ku yaala isla duleedka dimashik telefishinka xukuumadda suuriya ayaana sheegay in howlgalkaasi uu qaatay muddo saacada ah kadibna ciidanka yuhuudda ay halkaasi isaga insixaabeen warar soo baxaya ayaa sheegaya in howlgalka ay yuhuuddu ka fuliyeen duleedka dimashik intii uu socday ay aaseen howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo isla toddobaadkan ciidan ka tirsan yuhuudda ay gudaha u soo galeen gobollada qunaydarah iyo sidoo kale baadiyaha dimashik si gaar ah mandiqadda loo yaqaano jabal jinni tan iyo markii la riday nidaamkii bashaar al asad dabayaaqadii sannadkii tegey ayayna yuhuuddu waxay howlgallo kala duwan ay ka fulinayeen koonfurta suuriya iyagoo la wareegay dhul hor leh oo ka tirsan gobollada asuweyda iyo qunaydarah أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo tobanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada afar iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yanbaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeenna maanta waxaan ka ambaqaadi doonaa waxa ay murja'ada u xujaysteen macsida macsida laga sameeyo xubnaha jidhka qofka kama saarayso islaamnimada sidaba ay isku waafaqeen culimmada sidaa darteed waa lama huraan in iimaanku noqdo shay iskiisa u taagan oo aan ku xirnayn camalka haddii kale sifada iimaanka ayaa waxay ka suulaysaa qofka sameeya macsida oo ma noqonayo mu'min in qaabkan loo xujaysto macsida si la mid ah xujajtooda oo idil waa qalad bannaanka yaalla dhab ahaantii macsidu qofka kama saarayso iimaanka balse way saamaynaysaa iimaanka saamaynta ay macsida ku yeelanayso xaaladda insaanka waabiye kama dhibcaan aan u baahnayn adkayn maxaa yeelay waa wax la arkayo oo loo wada jeedo laakiin waxaa nagaga filan jaangoynta arrinkaas rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo ah midka dadka ugu aqoonta badan xagga iimaanka xaqiiqada qalbiga basharka iyo xaqiiqada raadka ay macsida ku yeelanayso qalbigiisa rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi addoonku haddii uu gaf sameeyo waxaa qalbigiisa lagu dhejinayaa dhibic madow haddii uu ka dhex baxo allaahna dembidhaaf weydiisto oo uu toobad keeno qalbigiisa ayaa laga nadiifinayaa haddii uu ku laabtana way ku kordhaysaa ilaa ay qalbiga oo dhan dabasho waana daxasha uu allah sheegay كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون qalbigana waa maxalka iimaanka siday marka iimaanka ugu sinaanayaan qalbiga cad iyo qalbiga madow waxaa saameeya iimaanka daacada iyo macsida wuu kordhaa wuuna nusqaamaa wax sinaba loo suuraysan karana ma ahan in marka uu kordhayo uu la mid ahaado marka uu nusqaamayo iyadoo ay sidaas tahay waxaa habboon sidaan horeyba u sheegnay inaan xuduud aanay marnaba ka gudbin u yeelno macsida si walba oo ay u ballaarato waana xuduud annagu aanan dejisanaynin balse waa xuduud lagala soo dhexbaxayo kitaabka allaah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasallam xuduuddaasina waa macsida aan istixlaalka la socon istixlaalkuna wuxuu qofka ka saarayaa iimaanka xitaa yuusan ku dhaqaaqin camalkaasi laga reebay macsidu waa inaysan soo dhexgelin wax burinaya asalka iimaanka in sharci laga dhigo waxaan allaah soo dejin bimacnaa in wax la xalaaleeyo waxna la xarimo allah sokodii waxay ka mid tahay waxyaabaha burinaya iimaanka macsiyadu waa inaysan shamlin dhammaan waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah hal mar oo qur ah ama shaqsi oo keliya qofka aan samaynin inta uu noolaa camal keliya oo ka mid a acmaasha islaamka waxaa mustaxiil ah in qalbigiisa uu ku jiro wax yar oo ka mid ah iimaanka waxay kaloo ku doodeen in nebiga sala allahu calayhi wasalam aanu dadka ka dalban jirin si ay u soo galaan islaamka waxaan ka ahayn inay ku dhawaaqaan shahaadateynka qofkii ku dhawaaqaa markiiba shahaadateynka wuxuu ku tirinayay muslim waxaana ku dul soconayay axkaamta daahirka ah ee nolosha adduunyada xisaabtiisana allaah ayay dushiisa ahaatay maalinta aakhiro taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay kaga simbiraxdeen waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah maxaa yeelay daatadeeda ayayba xaqiiqo u leedahay balse dilaaladeeda iyo waxyaabaha ay tusinayso ma ahan halka ay iyagu la aadeen daliilkaanna iga qaado xaqiiqadu waxay tahay qofkii u yimaada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee dhahaa waxaan qiray ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin oo aan allaah ahayn muxamedna uu yahay rasuulka ama micnahaasi wax u dhigma wuxuu markiiba ku tirinayay muslim waxaana lagu tirinayay mujtamaca muslimka ah haba u yidhaahdo kelimadaasi si nifaaq ah laakiin istidlaalka ah in ku dhawaaqidda laa ilaaha ila allah oo carabka looga dhawaaqo oo keliya ay qofka siinayso sifada islaamnimada ee nolosha adduunyada oo aan laga dalbanaynin wax intaasi ka badan si uu adduunyada ugu noqdo muslim aakhirana xisaabtiisa ay allah u tahlo waa istidlaal la celinayo waxaa arrinkaasi kala goynaya ridanimada ama in laga baxo islaamnimada murtadka weli afka kaga dhawaaqaya laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah hase ahaatee inkira wax ka mid ah waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah oo diida salaada soonka sakada ama u xukuntaga isagoo raalli ka ah waxaan ahayn sharciga allaah xukunkiisa adduunyada waa dil aakhirana wuxuu ku waarayaa naarta haddii aannu toobadkeenin ma laga suuraysan karaa cadaaladda islaamka inuu amro in qof lagu dilo adduunyada aakhirana inuu naar ku waarsiiyo isagoo ku haysta arrin uusan ka dalban insaankan laasimna kaga dhigin islamarkaana uusan ogeysiinin haddii aan qaadanno xaaladda muuqata ee ay deliishanayaan murji'ada iyo kuwa dhabbahooda qaaday lagama dalban insaankaas waxaan ka ahayn inuu afka ka yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah laakiin kuma dhacayso murtadka cuquubada adduun iyo aakhiraba isagoo aan weli ka zuulin inuu afka kaga dhawaaqo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah tasawurka cadaaladda allahna kuma toosayso adduun iyo aakhiraba ilaa inuu ku dhawaaqidda afka ah ee kelimaddan ay keensanayso muqtada mucayan ah arrinkaas oo uu gartay qofka ku dhawaaqaya ogaadayna inay waajib ku tahay markii uu ka leexday kelimaddaasna isagoo weliba afka kaga dhawaaqaya waxaa lagu xukumay in adduunyada lagu dilo aakhirana uu naar ku waaro arrinku sidaasi waxaan ahayn miyuu noqon karaa waxaan ula jeedaa suuragal ma noqon kartaa in waxa la iska doonayo oo idil ay tahay in afka looga dhawaaqo kelimadda laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah iyadoo aanay jirin arrin gaar ah oo uu keensanayo dhawaaqaas qofka ku dhawaaqayana lagu waajibiyey kadibna lagu ciqaabo ciqaabtan daran isagoo weliba gudanaya wixii laga doonayey maya arrinku kuma toosayo ilaa hal aasaas mooye kaasoo ah in marka laga dalbaday inuu qofka yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah waxaa laga doonaya sidoo kale inuu laasimo waxyaabaha ay keensanayso shahaadateynka kaasoo ah inuu laasimo arrimaha uu allaah soo dejiyey loona xukun tago shareecada allah haddii uu mid yidhaahdo haddii iltisaamkaas uu yahay mid la iska doonayo si loo helo sifada islaamnimada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa si cad u sheegi lahaa sida wuu u caddeeyey inay lama huraan tahay ku dhawaaqidda laa ilaaha ila allah hase ahaatee arrinkaasi shawaahid ama markhaatiyaal uma hayno waxaan leenahay haa waa sax rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi si cad uma sheegin oo kuma dhihin qofkii u yimid isagoo odhanaya laa ilaaha ila allah waa inaad ballan qaadaa inaad oogto salaada bixiso sakada soonto ramadaanka beydkana aad xajiso haddii aad awooddo sidoo kale aad ballan qaaddo inaad u xukun tagto shareecada allaah balse aadan u xukun tegin sharaa'icda jaahiliyada dhammaan arrimahaasna waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ila allah balse rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa la ifaray inaan la dagaalamo dadka ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah haddii ay yidhaahdaanna waxay iga badbaadsadeen dhiiggooda maalkooda iyo cirdigooda ilaa xaqa kelimaddaasi mooye haa rasuulka sala allahu calayhi wasalam naska kuma sheegin waxaan ka ahayn ku dhawaaqidda kelimadda mana caddaynin waxa ay keensanayso kelimadda ilaa markii la joogay marxaladdii tacliinta mooye wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi mucaad radiallahu canhu markii uu u diraya yemen waxaad u tegi doontaa dad ahlu kitaab ah waxa ugu horeeya ee aad ugu yeerayso ha noqoto cibaadada allah casa wajal haddii ay arrinkaasi aqoonsadaan waxaad u sheegtaa inuu allah ku waajib yeelay shan salaadood oo habeen iyo maalin ah haddii ay sidaas sameeyaanna u sheeg inuu allah ku waajib yeelay sako laga qaadayo kuwooda hantida leh loona celinayo kuwooda fuqarada ah markii ay dhammaystirantay waxbarashada wuxuu arrinkan noqday masaa-isha ay culimmada diinta u yaqaanaan almacluum min addiini bidaruura bimacnaa waa wax la iska ogyahay in qofka ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah laga doonayo inuu oogo salaada bixiyo sakada soomo ramadaanka xajiyana beydka allaah haddii uu awoodo waxaa kaloo si la iska ogyahay noqotay inuu alla soo dejiyey axkaam waajibna uga dhigay dadka qaata diintan iyo in axkaamtaasi ay yihiin kuwa uu ku camalfalayo mujtamaca islaamiga ah inta ka soo hartana ay baadil yihiin iyadoo wax lagu dhisanayo cilmigaas wuxuu noqday qofkii dayaca waxa ay keensanayso laa ilaaha ila allah in adduunyada iyo aakhiraba lagu ciqaabo ciqaabtan daran وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
waxaa jira arrin kale oo lagala soo dhexbaxayo waaqicii mujtamaca islaamiga ahaa oo leh awood marka laga hadlayo in la laasimo waxay keensanayso laa ilaaha ila allah wuxuu islaamku ahaa tan iyo markii la helay mujtamaca islaamiga mid si dhab ah u taagan oo leh suurad waaqici ah macluumo faaftay balse aan ahayn mid magacuyaal ah qof walba oo laa ilaaha ila allahu dhahaya wuxuu si horeba u ogyahay in muslimka uu tukanayo salaado mucayan ah habeen iyo maalin sannad welibana soomayo soon gaar ah bixinaya sakada xoolihiisa beedka allaah ee xurmada lehna u xajinayo haddii uu awoodo sidoo kalena isku celinaya axkaam gaar ah oo allaah u soo dejiyey muslimiintana u xadiday xalaasha iyo xaaraanta wuxuu qofkaasi ku dhawaaqayaa kelimadda sidoo kalena ogaa in muslimka laga doonayo inuu laasimo dhammaan arrimahaasi ayna yihiin arrimo caddaynaya ahaanshiyihiisa muslimnimada haddii uu ka leexdo wax ka mida arrimahaasna uu noqonayo murtad ku dhacay xadka riddada wax caqliga qaadan karo ma ahan inuu yimaado isagoo doonaya ku dhawaaqidda shahaadateynka isagoo niyaddiisa ku soo qarsaday inuu naftiisa beelaha uga dhigo inuu dil kala kulmo maamulka shareecada ee dhulka ka dhisan balse waxaa maangal ah inuu yimid isagoo ku dhawaaqaya shahaadateynka isagoo soo go'aansaday inuu iltisaamo maamulka shareecada ee taagan isla markaana aanu ku bixin maamulkaasi arrinkani ma diidayo in qofku jaahil ka ahaado in badan oo ka mid a axkaamta farciga ah in badan oo ka mid a masaa'ishaas farciga waxaa keliya garan kara dadka aqoonta u leh arrimaha diinta laakiin waxaa marnaba jaahil laga noqon karin ayaa ah mabda'a dhigaya in la laasimo wax weliba oo allah xaggiisa ka yimid si guud iltisaamkaasna uu yahay waxa uu keensanayo ku dhawaaqa uu ku dhawaaqay laa ilaaha ila allah arrinkan dartiis qofkii yimaada isagoo doonaya inuu soo galo islaamka waxaa laga codsanayay inuu ku dhawaaqo shahaadateynka lagamana dalban jirin inuu qiro salaada soonka sakada iyo xajka iyo inuu qiro laasimidda shareecada allaah maxaa yeelay dhammaan arrimahaasi waxay noqdeen wax macluum min addiini bidaruura ah oo aan cidnadah ka saarnayn ka gadaal markii ay soo idlaatay fatradii barashada mabda'a islaamka wuxuuna midka afka uga dhawaaqaya laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah kadibna ku takrifalaya shay ka mida waxa ay keensanayso kelimaddaasi noqday mid adduunyada inta la joogo lagu rido xukunka riddada aakhirana uu ku waaraya naarta waana arrin cad oo aan wax shakiya ku jirin laasimadan uu laasimayo mujtamaca islaamiga waxay keensanayso laa ilaaha ila allah ma ahayn sha'niga mu'minka rumaysan diintan oo keliya balse wuxuu ahaa sha'niga insaan weliba oo ku dhawaaqa kelimadan haba ahaado gaal munaafaqa ah oo gelaya naarta salkeeda munaafaqa lagu garto beenta laguna aqoonsado daalka uu ku gudanaya salaada iyo calaamadaha guud ee la midka ah noloshiisa kuma badbaadsanayo islaamka dhexdiisa kumana soconayso axkaamta islaamka ilaa inuu ku dhawaaqay kelimada laa ilaaha ila allah mooye laazimayna u xukuntaga shareecada allah iyo ugu yaraan laasimidda oogidda salaada waxa lagu kala soocayo mu'minka iyo munaafaqa ma ahan laasimidda axkaamta allah iyo gudashada salaada ugu yaraan kani waa xadka ay ka wada siman yihiin dhammaan dadka si ay bulshada muslimka dhexdeeda uga helaan sifada islaamnimada una ilaashadaan tilmaantaas naftoodana uga ilaaliyaan in lagu rido xadka ridada balse waxaa lagu kala soocayo waxay tahay in mu'minku dhammaan arrimahaasi u samaynayo iimaan iyo alla rumayn darteed iyo isagoo doonaya inuu allah ugu dhowaado halka munaafaqa uu arrimahaasoo idil u samaynayo nifaaq dartii iyo isagoo ku dadaalaya nolosha muuqaalka islaamnimo ee bulshada muslimka ah ee u xukun tegaysa sharciga allah dhexdeeda laguma gaaro ilaa in la helo in lagu dhawaaqa mooye shahaadateynka lana laasimo waxay keensanayaan gudashada salaadana waa qadarka ugu yar waana arrimaha ay dadku isla yaqaaneen ayna laasimayeen mu'minkooda iyo munaafaqooda tan iyo muddo saddex iyo toban qarni oo ka mida taariikhda islaamka وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeenna afar iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حياتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلم بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsantahay walaalka suhiib cabdulaahi bismillaahi araxmaani araxiim xubinta wargeysyada waxaannu ku soo qaadan doonnaa qodobo dhowr ah balse aynu ku horumarno warbaahinta suuriya ayaa ku warantay saqdi dhexe ee xalay in ciidamada sahayanada ay sameeyeen howlgal deg deg ah oo dhulka ah meel u dhow magaalada dimashik ee caasimada dalka suuriya kadib markii goobtaasi horey loogu weeraray duqeymo cirka ah laba maalmood oo isku xiga duqeymahan waxaa geysanayay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee yuhuudda waxaana la rumaysan yahay inay beegsanayeen bartilmaameedyo militari oo ay lahayd dowladdii bashaar al asad isniintii lasoo dhaafay yuhuuddu waxay gantaalo ku garaacday saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada al kiswa ee gobolka dimashik halkaas oo sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda suuriya ay ku dhinteen lix askari oo suuriyaan ah telefishinka nidaamka suuriya ayaa intaas ku daray in yuhuuddu ay mar kale duqaysay isla goobtaasi fiidnimadii arbacadii lasoo dhaafay taasoo ka dhigan in yuhuuddu sida ay rabto ka yeelayso arrimaha gudaha suuriya wakaalada wararka saana ayaa soo xigatay ilo dowladeed oo sheegaya in ciidamada xukuumadda suuriya ay talaadadii ka heleen agagaarka buurta almanaah qalab loogu talagalay basaasnimada balse markii ay isku dayeen inay ka taklusaan qalabka goobtii lagu ogaaday ay bartilmaameedsadeen diyaaradaha dagaalka ee yuhuuddu taasoo sababtay dhimasho dhaawacyo iyo burbur gaadiid intaba sida laga soo xigtay ilo militari goobta duqeynta lagu qaaday oo ku taala buurta almanaah horey waxay u ahayd saldhig ciidan balse hadda ma jirin howlgal rasmi ah oo ka socday halkaas wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in fiidkii arbacada diyaaradaha yuhuudda ay sameeyeen weeraro cusub oo cirka ah kadibna ay ku xigtay howlgal dhulka ah ciidamo lagu soo dejiyey goobta balse faahfaahin rasmi ah weli lama hayo iyadoo hawada weli ay ka socoto duulmaadyo isdabajoog ah ee diyaaradahaas aynadu samaynayaan dhanka kale ururka kormeerka xuquuqda aadanaha ee suuriya oo fadhigiisu yahay magaalada london ee cariga ingiriiska ayaa sheegay in goobta lagu qaaday howlgalka oo ku taala buurta almanaah ay ahayd bakhaar weyn oo gantaalada lagu keydiyo oo horey u isticmaali jiray ururka shiiciga ah ee xisbullah oo taageero ka helaya iiraan ururkaasi ayaa sidoo kale sheegay in arbacadii fiidkii afar diyaaradood oo qumaatiga kuca oo nooca helikobtariska ah oo yuhuuddu ay leedahay ay ku duuleen joog hoose agagaarka alkiswa kadibna ay ciidamo ka soo dejisay goobtaas si ay u sameeyaan baaritaan iyo howlgallo dhulka ah warbixinta ururka ayaa ku dartay in tani ay tahay markii ugu horreysay ee israa'iil samayso howlgal noocan oo kale ah gudaha dalka suuriya taniyo markii uu dhacay nidaamkii bashaar el asad waxaa la xusuustaa in tanioo markii la riday xukuumaddii asad sideedii disembar kii israa'iil ay qaaday boqolaal duqeymo ah oo ka dhan ah saldhigyo ciidan oo suuriya ku yaala iyadoo sabab uga dhigaysa inaysan rabin in hubka culus gacanta u galo hoggaanka cusub ee dalkaasi ciidanka yuhuudda ayaa ka cabanaya in xaabo looga dhigo dagaalka ka holacaya khaza wargeyska hartees ee ay yuhuuddu leeyihiin ayaa soo bandhigay maqaal uu qoray hagaay amit oo muujinaya xaaladda adag ee haysata ciidamada yuhuudda ee ku sugan gudaha khaza iyadoo ay jiraan cabashooyin badan oo ku saabsan qalab yari dayactir xumo iyo halis nololeed oo sabab u ah xanibaadaha miisaaniyadda qodobka ugu muhiimsan ee maqaalku xusay ayaa ah gaadiidka laga buuxiyo walxaha qarxa ciidamada dhulka waxay isticmaalayaan gaadiid duugoobay oo noocoodu yahay m oo lagu buuxiyo walxaha qarxa si loogu burburiyo dhismayaasha khaza laakiin farsamadan marar badan ayay fashilantay iyadoo askar badani halis gelisay kadib markii qalabka qarxinta uu cilad galay amba uu iyagu ku qarxay qalab xumo iyo dayactir la-aan saraakiil iyo askar ayaa sheegay in xitaa isbeerka muhiimka ah ee taangiyada sida biraha iyo silsiladaha aysan heli karin taangiyada waxaa loo adeegsadaa in ka badan xadkii loogu talagalay iyadoo aan la fulin karin jadwalka dayactirka motoorada qaar ka mid a unugyada ciidanka ayaa lagu qasbay inay samaystaan ololeyaal tabarucaad ah si ay u helaan qalabka asaasiga u ah sida jaakadaha iyo kuufiyadaha birta ah ee aysan xabadu karin qaybinta miisaaniyadda eexda ku dhisan inkastoo ciidamada dhulka yuhuuddu ay la dhibtoonayaan qalab la-aan haddana xukuumaddoodu waxay gashay saddex heshiis oo hub waaweyn ay ku soo iibsanayso iyadoona dhowaana la ansixiyey kuwaasoo kale ah samaynta taangiyada markafa iyo gaadiidka namer iyo itan oo qiimahoodu ka badan yahay shan bilyan oo shekel iibsashada diyaaradaha oo cusub oo shidaal ku bixiya hawada qiimahooduna yahay shan boqoloo milyan oo dollar iyo heshiis lagu iibsanayo ilaa iyo shan iyo toban kun oo diyaaradood oo yaryaroo daroon ah kuwaasoo khubaradu ku tilmaameen kuwo tayo hooseeya oo aan lahayn sirdoon macmal ah khilaafka gudaha ah askarta dhulka ee yuhuud waxay dareemayaan in lagu dayacay dagaalka halka ciidamada cirka lagu qalabaynayo hubka casriga ah iyo miisaaniyad ballaaran qaar ka mid ah saraakiishu waxay tilmaameen xaaladda khaza mid aan dhammaad lahayn inay tahay xisaabaadka miisaaniyadda miisaaniyaddu difaaca yuhuudda ee waxay hoos uga dhacday bilyan oo shekel oo ahayd sannadkii hore iyadoo hadda la qorsheeyey bilyan oo shekel taasoo aan dabooli karin kharashaadka dagaalka dheer ee khaza trump iyo halista ku wajahan federaalka maraykanka wargeyska washington bost ayaa daabacay maqaal uu qoray hethery longo oo ka hadlaya suurtagalnimada in donald trump xilka ka qaado madaxda bankiga dhexe ee maraykanka federaal reserver maqaalka ayaa ku nuxnuuxsaday in haddii tallaabadan la hirgeliyo ay noqon doonto dhacdo taariikhi ah maadaama aan weligood laga eryin guddoomiyaasha taniyo asaaskii kii qoraagu wuxuu tilmaamay in madax bannaanida bankiga dhexe ay muhiim u ahayd hoosu dhigidda lacagaha dulsaarka guryaha ilaalinta sicir bararka iyo ka hortaga dhibaatooyinka dhaqaale haddii madax bannaanidaas la waayo khatar dhowr ah ayaa muuqda oo imaan kara waxaana ka mid ah kalsooni la-aan ku timaada suuqa maaliyadeed khatar ku timaada shirkadaha internetka iyo dadka oo loo ogolaado inay qaataan dayn aysan awoodin inay bixiyaan taas horseedi karta hoosudhac dhaqaale oo weyn sicir barar aada u sareeya oo la mid ah kii meeyadii iyo kii taasoo dib u dhac ku sababi karta dhaqaalaha maraykanka sannado badan qormadu waxay tusaale u soo qaadatay argentiin oo la kulantay hoosu dhac dhaqaale intii lagu jiray yadii kadib markii ay ku bateen deymaha inkastoo bangiga dhexe aanu mar walba saxnaan karin haddana nidaamka go'aan qaadashada ee ay ku jiraan xubno badan ayaa ka caawiyey inuu si degdeg ah u saxo khaladaadka islamarkaana uu kasbado kalsoonida dadka khabiirada dhaqaalaha ayaa ka digaya in trump uu isku dayo inuu siyaasadeeyo bangiga dhexe taasoo dhaawici karta kalsoonida asaasiga ah xubintii wargeysyada ayaa intaanu ogeeg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka suhiib cabdulaahi si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ترنو لكم كل ما لح المصيف لها